maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay falal amni darro ah oo ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah dadka ka faallooda amniga ayaa qaba in laamaha amniga ay saameyn ku yeelatay xaaladda siyaasadeed doorashada ee uu dalku wajahaya laakiin booliiska ayaa sheegay in arrimahaasi aanay jirin oo ay wadaan dadaallo xoogan oo amniga lagu sugayo loona baahan yahay in dhinac kasta uu la shaqeeyo sida uu warbixintan magaalada muqdisho uga soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis barrow
labadii isbuuc ee ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka dhacay falal amni oo ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah kuwaas oo lala beegsaday qaraxyo iyo dilo toogashaa oo ka dhacay qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir falalka amni ayaa dhacay xilli magaalada muqdisho iyo qaar ka mida gobollada dalka ay ka socoto doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya qaar ka mid a dadka ka faallooda ammaanka soomaaliya ayaa qaba in aad loogu mashquulay arrimaha siyaasadda taasina ay keentay inay timaaday habacsanaan dhinaca amniga ah sida uu v o eda u sheegay maamulaha maxadka daraaseeya ammaanka ee hilaal xuseen macalin maxamuud
dabcan xilliyada doorashada waad garanaysaa waa mar walba waxaa dhaca in hay-adihii amniga ahaa iyo siyaasiyiintii hawshaas loo idmaday inay ka shaqeeyaan in ay ka yara mashquulaan sababo oo xilliyada caadiga oo doorashada mar walba dhici jiray tan xilligan maanta socdan laakiin way ka duwan tahay oo ah doorashadii laftirkeedii ayaa laga yaabaa in ay khalkhal siyaasadeed abuurto maadaama aan laisku raacsanayn qaabkay u socoto dadku aysan habbi ku wad ahayn abriil ramadaantii lasoo dhaafana ayba dadkii doorashada ka wada qaybgeli lahaa ay iyaga isku dileen marka arrintan waa arrin oo dheeri ah oo doorashooyinka horeeto laga aqoonin laakiin waa xaalad caadi ah mar walba in xilliga doorashadu ay shabaabna ku talagalaan in ay carqaladaynta amniga soo xoojiyaan dadka amniga soomaaliya ka hadla ayaa qaba in loo baahan yahay in baaritaano lagu sameeya siday u dhaceen qaar ka mid a qaraxyadii ka dhacay muqdisho ee lala beegsaday dad uu ka mid ahaa allaha u naxariistay agaasimihii rediyo muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed africa sida uu qabo cabdisalaam guuleed oo horay agaasimo ku-xigeen uga soo noqday hay-adda sirdoonka soomaaliya ee nisa
dilkan iyo dhibaatadan shakhsiyaadka muhiimka lagu bartilmaameedsanayo oo cabdicasiis africon kale haddaan kasoo qaado iyo yarkii injineerka kamid ahay dhismooyinka wadooyinka ee qadar iyo iskoolkii maalidooda carruurta lagu laayay dowladda soomaaliya mana ka hadasho runtii danna kama muujin cabdicasiis africon kale haddaan allah u naxariistay soo qaato janaasadiisii waxaa lagu dukaday masaajidka isbahaysiga ra-iisul wasaarihii soomaaliya ka qayb gal madaxtooyada soomaaliya markii laga reebo xafiiska ra-isul wasaaraha kama aynan hadlin ilaa haddana kama hadlin waxaana la aaminsan yahay meelaha wax laga geysanaya inay meel aad loo ilaaliyo oo la difaaco shaki weyn baa ka jira waxaa muuqata marka kalsooni darradii soo kordhaysay ee ahayd ciidamada amniga soomaaliya ma la dagaalamayaan al-shabaab mase xayabaan kalaa jira inay sii xoogaysanayso kalsoonii lagu qabana ay meesha kasii baxayso dhinaca kale afhayeenka booliiska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo v o eda la hadlay ayaa sheegay in ciidamada booliisku ay ku jiraan heegan siyaasadna aysan ku mashquulin waxaa sidoo kale uu qeexay in fal kasta oo muqdisho ka dhacay ay baarayaan islamarkaana gal looga furay waaxda baarista ee booliiska booliiska soomaaliyeed waajibkiisa ugu horeeya wuxuu yaalinta nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed waanu u taagan yahay har iyo habeenna laami kastoo aad marto waxaad ku arkaysaa askari booliisa dee waxyaabaha dhacayana wax walba waxay leeyihiin ka hortag iyo ka dabatag kiis kastoo dhacaa haddii ka hortagiisa aan weynay ka dabatagiisa aan wadnaa dhacdooyinkan muddooyinkan isbuucyada lasoo dhaafay dhacayana waxay ka mid tahay waxa adduunyada ka dhaca
dadka qaar waxay codsanayaan in la baaro kiisaskii amni darrada ah ee dhacay tusaaloo kale falkii lagu dilay agaasimihii raadiyaha dowladda soomaaliya radio muqdisho cabdiciis africa waxay leeyihiin goobta uu qaraxu ka dhacay iyo sida ay wax ahaayeen iyo gaarigiisii inuusan wadan iyo shaki badan ay muujinaysa waxaa loo baahan yahay in baaritaan dheer la sameeyo kiiskaasi maxaad ka qabataan ilaa hadda oo baaritaan ku samaysa walaal dhacdo walbaoo soomaaliya ka dhacda hoggaanka baarista dembiyada ah kiiskeedii iyo galkeedii waa furan yahay ciidanka booliiska soomaaliyeedna waxay gelayaan baaris kiis kasta sarkaal ah xil saaran oo galkiisa u furan yahay oo maalin kastana warqad ku biiriya maalin kastana fikir ku biiriya maalin kastana raad ku biiriya marka cabdaas africa dhacdaa dhacday annaga keliya ma ahan xitaa ninka sababta loo dilay keliya ma baarno ee waxaan baarnaa qarax la isticmaalay nooca uu yahay birta loo isticmaalay nooca ay tahay waxaasoo dhanna qubaraa u xilsaaran aqoon-yahano booliiska soomaaliyeed uu leeyahay ayaa ka shaqeeya siyaasiyiinta oo ku kala aragti duwan geedi socodka doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya iyo habka loo wajahay ayay falanqeeyayaasha iyo dadka daraaseeya amniga u arkaan inuu qayb ka yahay qalqalka dhinaca amniga ah ee la dareemay waxaana sidoo kale ay soo jeedinayaan in arrintaasi xal loo helo waa iyadoo dee la yareeyo khalkhalka siyaasadeed oo aada moodo hadda inuu aada u baahsan yahay iyo doorashadii oo u muuqata mid la boobayo marka midaasa asal u ah iyo den dabcan markaas in hay-adihii amniga ahaa focuskoodii iyo qaabkii diyaari garowgooda loo maaragtay looga shaqayn lahaa waa arrin farsamo oo aan aada u dhib badnayn marka laga yimaado aragtiyada kasoo horjeeda dowladda soomaaliya booliiska ayaa ku doodaya inay ka hortageen qaraxyo badan laakiin mararka qaar aada loogu dhaliilo falalka amni ee dhaca afhayeenka booliiska soomaaliya cabdifataax aadan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la muujiyo kalsooni si wax badan loo sii qabto cabdicasiis barrow v o a muqdisho